habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha juun waa sagaaliyo toban sannadka laba kun toddobiyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay inay qabteen madaxii amniyaadka ee al-shabaab ee magaalada muqdisho waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka simin waxay gaareen horumar ama guur la taaban karo waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka banaadir cabdulwaaxid khaliif axmed oo loo yaqaano ciise tarbuun
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo dil ku xukuntay askari lagu helay inuu dilay wasiirkii howlaha guud ee dowladda soomaaliya cabbaas cabdulaahi siraaji waxay go'aan soo saartay maanta waxaana la soo saaray go'aanka aad aragteen oo ah mid ka mid ah eedaysanayaashii lagu eedeynayay dilka in uu qaato ciqaab dil toogasho ah halka midkii kalena ay maxkamaddu xabsiga ka sii daysay sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta iyo doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida dowladda soomaaliya ayaa maanta shaaca ka qaaday in ciidamada amniga ay howlgal ay ka sameeyeen suuqa bakaaraha ee muqdisho ay ku qabteen madaxii amniyaadka kooxda al-shabaab ee gobolka banaadir cabdulwahaab khaliif axmed oo loo yaqaano ciise tarabuun bayaan ka soo baxay wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa ku sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan wasiirka amniga ayaa sheegay in ninkan lasoo qabtay uu bixin jiray amarada ugu dambeeya ee dadka lagu khaarijiyo waxaana uu sheegay in sharciga lala tiigsan doono howlgalkan lagu soo qabtay sarkaalkaasi ka tirsan al-shabaab ayaa saraakiisha amnigu waxa ay sheegeen inuu dhacay maalintii shalay
ugu yaraan afar askari ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qarax miino oo lala beegsaday baabuur ay leeyihiin milatariga kenya maanta weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow tuulada lagu magacaabo gariley oo aan ka fogeyn xuduudda soomaaliya qaraxa waxa uu dhacay goor hore oo subax ah waxaana la sheegay in askartaasi ay ku dhaawacantay weerarka loo duuliyey gurmad caafimaad darteed ururka al-shabaab ayaa inta badan sheegta mas-uuliyadda weerarada noocaasi oo kale ee gudaha kenya ka dhaca
booliska ingiriiska ayaa sheegay in gaarigii dadka ku dardaray xalay masjid ku yaala magaalada london uu dhaawacay toban qof weerarkan ayay dowladdu u aragtaa inuu yahay fal argagixiso ku-xigeenka madaxa booliska neil basu oo ah iskudubaridaha ka hortaga argagixisada ayaa maanta warbaahinta la wadaagay in ninka ku geeriyooday xalay masjidka hortiisa wakhtigii uu weerarkani dhacay uu markii horeba xanuunsanaa meeshana lagu dabiibayey intii aanu weerar ku bilaamin hase haatee waxaa neil baso intaasi ku daray in aysan weli caddayn sababta geeridiisa in ay ku lug leedahay weerarka iyo xanuunka hayay marka hore ee uu dhintay dowladda ayaa sheegtay inay xireen nin siddeed iyo afartan jir ah oo ay qabteen dadkii salaada ka soo dareeray ku-xigeenka madaxa booliska ee london ayaa intaasi ku daray in ay dhacdadani caddaynayso in dadka reer london ay wadajir isula shaqaynayaan oo ay isu caawinayaan si aan argagixisada gacan loo siinin wakiilo ka socda midooda yurub iyo britain ayaa ku kulansan maanta magaalada bruslis ee waddanka beljamka si ay u bilaabaan hanaanka wadaxaajooda dhibka badan ee kabixidda britain ee midooda yurub wadahadallada ayaa imaanaya sanad kadib markii britain ay go'aansatay inay ka baxdo ururkaas david davis oo ah mas-uulka britain u matalaya dhinaca wadaxaajoodyada ayaa sheegay in dhinacoodu ay hanaankaasi ku bilaabayaan qaab wanaagsan oo wax dhis ah waxaana uu sheegay in waxyaabaha midaynaya ay ka badan yihiin kuwa qaybinaya michael bernier oo hogaaminaya kooxda wadaxaajoodka u qaabilsan yurub ayaa sheegay in mudnaantiisu ay tahay inay hagaajiyaan shaqiyada ka dhashay bixitaanka britain iyo yurub labada dhinac ayaa haysta fursadda inay ku kala baxaan ilaa iyo
halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a si aad warkaba ku maqlayseen dowladda soomaaliya ayaa maanta shaaca ka qaaday in ciidamada amnigu ay howlgal ku sameeyeen suuqa bakaaraha ee muqdisho kaasi ay ku soo qabteen madaxii amniyaadka kooxda al-shabaab ee gobolka banaadir cabdiwahaab khaliif axmed oo loo yaqaano ciise tarabuun bayaan ka soo baxay wasiirka amniga soomaaliya ayuu ku sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan warbixintana waxaa ku eegaya jacfar kuukay howlgal ay ciidamada ammaanku ka fuliyeen magaalada muqdisho ayay ku soo qabteen cabdiwahaab khaliif axmed oo ciise tarabuun loo yaqaano oo sida la sheegay ahaa madaxa amniyaadka maleeshiyada al-shabaab u qaabilsanaa gobolka banaadir sidaasina waxaa saxaafadda kol dhoweyd u xaqiijiyey wasiirka amniga gudaha soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sidan waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka banaadir oo loo yaqaano ciise tarbuun marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninka siin jiro waay waa ninka keliya dhihi jira qof haddii la dilaya ama fasaxa ugu dambeeya dhiibi jiro waay marka waa ku faraxsanahay ciidamadan waa ugu hambalyeena arrintaasi howlgalka ciise tarabuun lagu soo qabtay ayaa maanta ka dhacay qaybo ka mid a suuqa weyn ee bakaaraha waxaanuu wasiir ducaale sheegay in maalmahanba ay ku raad joogeen sarkaalkan suuqa bakaarahan ka soo qabannay hadda gacantaa lagu hayaa wixii sharciga waafaqsanaa la marsiin doonaa gacanta dowladu ku jira wasiirka amnigu waxa uu sheegay in tallaabadani ay tahay midhihii ugu horreeyey howlgallo ay maalmahanba ciidamada ammaanku ka wadeen gudaha magaalada muqdisho kuwaasoo lagu bartilmaameedsanayay xubnaha iyo saraakiisha al-shabaab ee weerarada ka fuliya gudaha caasimadda howlgallada ay ciidamadu wadaan waxaa saacadihii lasoo dhaafay ku soo biiray dhagaxyo waaweyn oo lagu gooyey qaar ka mida jidadka ka farcama waddada dheer ee isku xirtay isgoysyada banaadir iyo sayidka taasoo qaar ka mida bulshadu ay niyadjab ka muujiyeen maadaama sida ay sheegeen ay sugayeen in waddooyinka hadda xidhan la furo ee aan kuwo horle la goynin wasiirka oo hadalkaasi daba socda ayaa sheegay in tallaabadani ay qayb muhiima ka tahay howlaha lagu sugayo ammaanka magaalada waxaanuu shacabka ka codsaday inay samir muujiyaan ciidamadana la shaqeeyaan isagoo intaasi ku daray in marka ay ujeeddadooda gaaraan ay jidadka la gooyey dib u furi doonaan waxaan rabaa sidoo kale inay hoosta ka xariiqdaan dadka magaalada muqdisho ku nool in howlgalladan ay bilowdeen muddo bil ka hor guulo badan la taaban karna aan gaarnay marka waxaan rabnaa maalmahan howlgallada aan ku jirno dartooda in magaalada jidad badan la xiray sababta loo xiro waa ogsoon tihiin in qof badan muwaadin soomaali ah oo asagoo danahiisu soo kacay ama sooman ama ilmihiisu soo shaqo tagay in la dilo marka dadku waxay sameeyeen laamiyada caadiga sooma maraan waxay ku dhuumaalaystaan jidcaddayaasha oo laamiga ku soo dhaco marka sidaas darteeda waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegi lahay gaar ahaan dadka magaalada muqdisho degan inay u dulqaataan inta howlgalkan lagu jiro waa ogsoon tihiin dhacdada ugu dambaysay ka dhacday magaalada muqdisho bitsa house waxay ahayd waxay ka soo baxeen laamiyada kuma imaan jidcaddee ka soo baxeen marka waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed naf la badbaajiyo wax ka fiican male hadalka wasiirka iyo howlgallada la cusboonaysiiyey waxa ay imanayaan dhowr maalmood uun kadib markii weerar lagu hoobtay oo lagu tiriyo kii ugu darnaa muddo sannadahoo muqdisho ka dhaca ay al-shabaab ku qaadeen maqaayado iska soo horjeeda kuwaasoo ay gacanta ku hayeen ku dhowaad labaiyo toban saacadood aad ayuu mahadsan yahay jacfar kuukaay oo warbixintaasi inoo soo diyaariya halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
habeen wanaagsan dhegaystayaal maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka xukun dilahay ku riday axmed cabdulaahi cabdi oo lagu helay dembi ah inuu dilay wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre allah u naxariistay cabaas cabdulaahi sheekh siraaji marxuum cabaas ayaa ku dhintay saddexdii bishii meey ee sanadkan rasaas ay fureen ilaalada hantidhowrka xilka laga qaaday doctor nuur faarax jimcaale wariyaha v o a maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya gaashaanle xasan cali nuur shuute oo xukunkani ku dhawaaqay kor inta uusan tegin magaalada baydhabo oo haatan uu ku sugan yahay arrintan waxay soo jiitamaysay tan iyo saddexdii bishii shanaad ee sanadkan markii uu dhintay cabaas oo ahay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka arrintaasi isla maalintii ku xigtay waxaa guddi loo xilsaaro baaristaasi oo ou guddoomiye ka yahay ou ka yahay taliyaha qeybta baarista baarista c a d da baarista dembiyada qaranka waxaa lagu eedeeyey dilka saddex qofood waxaana la keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida guddigii marka uu baaris dheer sameeyey kadib saddexdii qofood qof kamida wuxuu ku baxay baaristii inuu dembiga ku lahayn kadib intaa kadib waxaa xafiiska xeeraanta iyo guddigii baaristii ay soo wada qoreen go-aankoodii ahaa si dembiga siduu u dhacay waxaa labada qofood ee xiran qof kamida lagu eedeeyey in uu dembiga asiga si gaara u galay oo laba xabadood uu riday mid kamida ee wasiirka ay ku dhacday midka halka midka kalena lagu eedeeyey asigoo ka darajo sareeyey oo askariga la socday in uusan qaban waajibkii askariga kale uusan ka celinin inuu xabadaha sidaas micnodarada u rido intaa kadib waxaa dhacday maxkamadeen waxaa bilaabatay maxkamadeentii bishii lasoo dhaafay bartamaheedii kadib ilaa iyo saddex jeer oo maxkamadda ay dhegaysatay kadib dacwada waxay go-aan soo saartay maanta waxaana lasoo saaray go-aanka aad aragteen oo ah mid ka mid ah eedeysanayaashii lagu eedeynayay dilka in uu qaato ciqaab dil toogasho ah halka midkii kalena ay maxkamaddu xabsigi ka sii daysay waa gartay in qof lagu xukumo dil toogashaa ma fududa dabcan markii shilkan dhacayana waxaa la hadal hayay in shilkan uu ahaa wax israsaasayn si lama filaana ku timid inkastoo markii dambe hadalla ay ka daba yimaadeen maxaa caddeynoo loo hayaa in qofkan uu si ulakaca u dilo wasiirka arrinta sida caadiga ah markuu dembi dhaco waxaa loo saaraa baaris hay-adda baarista baarista dembiyada qaranka baarista ay samaysay waxay kusoo waxay kusoo gunaanaday dembiga dhacay inuu yahay mid kas ah uuna geystay mid kamid a eedeysanayaasha kadib arrintaas waxay soo martay xafiiska xeeraanta ciidamada qalabka sida xafiiska marka uu hubiyo dembiga siduu u dhacay iyo cidda geysatay wuxuu asigana soo eedeeyey warqadii eedda usoo gudbiyey maxkamadda asigoo ku eedeynaya labada eedeysane ee xireen mid ka mid ah oo ha ah midka lagu xukumay hadda toogashada in uu yahay cid ninka mas-uulka ka ah dembiga dhacay isla markaana oo mataqaanaa bareer u geystay waxyaabaha lasoo bandhiga waxaa kamid ahay oo mataqaana lacalaami maxkamadda laga dhex calaameeyey in eedeysanaha dilka geystay oo saddex maalin ka hor oo isla goobta meel aan ka fogeyn oo oo askar joogtay oo qoryo ku qabtay si qasaba qora looga qaaday asigoo raba inuu fal dhibaato ah geysto unugiisa oo lahaayay iyo baaristiisa oo socoto oo isla habeenkii iyadoo qoro kale loo soo dhiibay dhib kale ku geystay oo weliba dhibka dhacay waxaa kamid ah hal xabad muusa ridin xabadoo rido markaasoo mid kale haddana riday tii labaad ah ku dhacday cabaas kiraaji oo ahay wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska maxkamadda iyadoo dhegaysanaysa markaasiyaashii la hor keenay oo caddeeyey in eedeysanahu xabad ridaaya ay arkeen kadibna isku dayay eedeysanaha inuu baxsado si qasaba ay ku qabteen markay dhegaysatay baaristii markay dhegaystay la hor keenay baarista nooca loo yaqaano forensiga ama baarista cilmiyeysan markii la hor keenay maxkamadda waxaa maxkamaddu iyadoo waxyaabahaasoo dhan dhuuxayso cadeemihii la horkeena dhuuxayso waxay go-aansatay in ku qaada go-aan ku gaartay go-aanka maanta soo baxa oo ah in uu qaato qofka lagu eedeynayo dilka in uu qaato ciqaab lamid ah dhibka uu geystay in uu qaato waxyaabaha maxkamadda laga hor sheegay waxaa kamid ahay isla eedeysanaha laftigiisa inuu mas-uul ka ahay asaga laftigiisa uu sheegay inuu xabado laba xabadood uu riday kadibna uu haddana xabado kala riday eedeysanaha ninka qofka la socday oo runtii la saarnay gaariga ma ahayn qof xabad riday waxay ku tusine in uu ahay qofkan qof doortay inuu asaga xabada si micno darra ah u rido taasaana kaliftay runtii in uu dhinto wasiir siraaji oo ku dhintay halkaasi waa gartay qofkan eedeysanaha ma helay aada xukun ku rideen ma helay qareen u dooda iyo cadaalad ma helay kahor intaan xukunka laga ridin maxkamadeyntiisi waxa waatan kuu sheegay qareeno kamida laba qareen waxaa u qabatay dowladda halka shan qof qareen kale ay asiga heladiisa iyo iyo ciddii danaynaysa ay u qabatay waxaa meeshaas joogay ilaa iyo sideed qareen oo u doodayay eedeysanaha taas oo sababtay in ay dacwadu muddo saddex maalin ah ka badan socotay oo maalin walbana ay dhacaysay ugu yaraan saddex saacadood la dhegaysanaya dacwada iyo si qof walba yacni dhaliilaha iyo iyo wax kasto caddeym ah oo soo bandhigi kara qof walba laga ay ka dhegaysanaysa maxkamaddu taa ilaa iyo ma- maanta ay ka gaarto gunaanadkii dacwada oo ah ninka eh, eh, lagu eedeeyey inuu dilka geystay inay maxkamaddu toogasho ku xukuntay waxaa xusid mudan ciddii dee raac- ka qabto dood eh, intaa dheer in ay maxkamaddu aysan ahayn maxkamad eh, oo qabe eh, eh, eh, xukume hore ka toogay aysan ahayn ay ra- uu raacsan ka qaadan karo oo mu- oo muddo yahay yeelan karo si dib loogu fiiriyo dacwadiisii oo maxkamad ka sareysa maxkamadda oo kontarooleysa eh, waxyaabihii ay samaysay ama waxyaabihii ay ka- ka maqnaaday ee ceedaysanayaasha mar labaad fursad ay u heli karaan ay dib usoo bandhigaan maxkamadda ka sareysa ay jin- eh, ay jiri doonto
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya gaashaanle xasan cali nuur shuuto wuxuuna u waramayey waryahayaga maxamed colaad xasan dhegaystayaal gurur waxaad maqli doontaan haddaba sida ay dowladda soomaaliya u qaado kiisaska noocaas oo kale ah iyo hanaanka loo maro ee kiisaskaasi iyo sidoo kale dadka la xukuma inay helaan difaacista sharciga ay u baahan yihiin iyo kale gurdhow ayaad dhegaysan doontaan halkaad weli naga dhegaysanaysaanna waa v o a
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa sheegtay in weerarkii xalay lagu qaaday dad ka soo baxay masaajidka finsbury park uu ahaa mid argagixiso ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay weerarka toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii nin uu baabuur jirsiiyey dadkaasi ka soo baxay salaadii taraawiixda xaafadda islington ee weerarkan uu ka dhacay iyo goobta finsbury park waxaa tegey oo arintan ka waramaya waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli runtii goobta waxaad moodaa in guud ahaan dadka degan xaafadoo dhan ay isugu yimaadeen iyagoo muujinaya inaan la kala qaybin karayn Eh, guud ahaan marka la eego eh, madaxda dalkan oo ra-iisul wasaaraha britain ay ka mid tahay theresa may iyo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka jeremy corbin ayaa labaduba daqiiqado ka hor walka tegay masjidka oo soo booqday oo la kulmay hogaamiyaasha kala duwan ee diimaha marka runtii dadka deegaanka waxaad moodaa inay arrintan si gaara u taabatay xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo qof maaragtay ay ka muuqata islaam nacayb uu gaari ku dardarsiiyey dad fara badan qaar fara badan oo ka mid a dhaawaca laftirkooda waxaa laii sheegayaa inay soomaali yihiin hal qofna waxa uu ku dhintay een, weerarkaas xalay dhacay marka waxaad moodaa in weerarkan argagixisada ah oo guud ahaan bilayska iyo eh, dowladda waddankaba ay argagixisa ahaan oo, eh, ay u tixgelinayaan i- i- inuu yahay kii afraad oo dhaca muddo afar bilood gudaheeda marka runtii london waxaad moodaa in in in eh, dhibaatooyinkan iyo xanuunada faraha badan ee argagixisada iyo weerarada noocan oo kale ah ee baabuurta loo adeegsanayo inay yihiin wax dad badan ay u arkaan inay inay kala qaybin karto bulshada haddii aan si xoog badan looga hortegin madaxduna waxay ku baaqayaan in gacmaha la isqabsado waxa ay muujinayaan fariimo ah marna inaan la kala qaybin doonin Een, mid ka mida dadka soomaalida ee xaafadda degan oo xalay goobjoog u ahaa wixii dhacayay ayaan jecelahay inaan weydiiyo marka hore isna dareenkiisa Een, magacaaga marka hore axmed warsame waxa xalay dhacay iyo eh, jawgiisu u ahaa markii hore wallaahi waxa markii taraawiixda laga soo baxay ahayd oo salaadii la dhameeyey dad badan oo muslimiin iyo soomaali ah ka soo baxay masaajidka marka kafee iyo iyo shaaya meesha lagu cabeeyey markaas ayaa ninka muxuu ahaa dad qof eh, qof nin muslina ayaa meesha ku dhacay iyagoo ninkii caawinaya ayaa markaas darawalku intuu arkay buu baabuurka ku kaxeeyey waa gartay dadka marka dhaawaca ah eh, qaar soomaali baa ku jira aad ii sheegtay Een, ilaa imisa qofaad ka waraysaa oo soomaali ah oo dhaawacanta adiga inta aniga aqaano saddex qof ayaan ogahay laba nin iyo islaan waayeelah oo masaajid ka soo baxday laakiin dad kaloo soomaaliyana waa jiraa laakiin saddexda qof anigu waa aqaana bersanaal ahaan baan u aqaan
waa gartay dabcan een, dad fara badan oo kala duwan oo muslimiin ah ayaa ku nool eh, goobtan bil barakaysanaa lagu jiray Eh, dadka muslimiinta ee xaafadda waxaa ka muuqata caro marka dareenkiina siduu yahay ma la hadasheen dowladda maxaad u sheegteen wixii dhacay iyo sida looga hortegi kara iyo haddii aad u baahan tihiin in amnigiina la hubiyo inta bisha barakeysanee ramadaan lagu jiro wallahi dadku waa waa la iska cabsanaya hadda laakiinse ra-iisul wasaarihii iyo iyo macnaha leaderkii mucaaradka labadiiba waa waa yimaadeen waa loo sheegay community waa way la hadleen waxayna dheheen wixii hadda ka dambeeya inta ramadaanku dhammaanayo dee boolice extra boolice ayay dheheen baa baa baa masaajidada iyo agaarka meesha muslimiinta ka yihiin la keenayaa bay dheheen marka kolley cabsi weyn ma jirto cabsi weyn ma jirto laakiinse waa feejignaan baa jirta runtii waxaad moodaa dadka dareenkooda inuu aada u xoogan yahay warbaahinta oo dhan ayaad moodaa inay goobtan ku soo xoontay sidaad la socotid maalmihii ugu dambeeyey waxaa aada loogu mashquulsanaa oo la oo si weyn loo tabinayey dabkii xoganaa ee ka ka ee ka dhacay grenfell tower oo ku yaala galbeedka london marka waxaad moodaa in maanta ilaa iyo xalay si weyn looga hadlayo dhacdadan gaar ahaanna waxaa si weyn loo hadal hayaa sababta keentay in dad muslimiina xilli bil barakeysan oo ramadaan lagu jiro la weeraro taas laftirkeeda waxaad moodaa inay tahay waxyaabaha runtii hogaamiyaasha bulshadu ay aada iyo aada uga hadlayaan waxaan jecelahay inaan hal su-aal weydiiyo danjire axmed sheekh oo ka mid a madaxda soomaalida ee isla deegaanka axmed waxa dhacay see horey loogu socon karaa oo looga gudbi karaa dareenkaagu sisu yahay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jeclahay inaan halka ka ka muujiyo dareenka soomaalida ay ka qabaan dhacdadii xalay ka dhacday degmada tan islington kaas ahaan masaajidka finsbury park oo ay muslimiintu ku tukadaan kuna cibaadaystaan dhacdada tan waa dhacdo naxdin leh waxay naxdin ku leedahay in marka hore muslimiin gudanaya waajibaadkooda diiniga ahaa oo ku cibaadaysanaya masaajidkooda bil ramadaanna lagu jiro in lagu weeraro masaajidka hortiisa waa wax aad looga xumaado lagana naxo taasna waxaa keenaya bulshada aan muslimka ahayn oo had iyo jeer qaba nacayb ku wajahan muslimka taasna haddee waxay dhalisay inay gacanka hadal iyo nacayb iyo isir iyadoona loo egeynin haddana muuqaalka diinta iyo astaamaha colaadeeda inay kusii weynaato dalkagan ingiriiska ah cadaadis weyn dhinaca dawladda oo muslimka ku haysta ma jiro masaajido boqolaal baa ku yaala aad baa loo loo cirmeeyaa markii loo fiiriyo dalalka kale ingiriiska waa ka duwan yahay xirmo ayay dawladda ingiriiska iyo dadkaba u hayaan muslimiinta iyo meelaha ay ku cibaadaystaan intaba saas awgeed waxaan dhihi lahaa argagixisada ma laha diin ma laha argagixisado maqaar ma laha argagixisado dhalasho ma laha meel kastoy ka dhacdo waa argagixiso argagixisada in laga hortago oo laiska kaashato ayaa loo baahan yahay waa mahadsan aad baa umahadsan tahay danjire axmed sheekh oo madaxda arjaaliyadda ka mid ah oo isna halkan ku sugan runtii waxaad moodaa in markii dhacdadan xalay ay dhacday ilaa iyo hadda in dadka dhaawaca ah ay gaadhayaan toban saddex qof oo ka mid a ayaa la muujinayaa ama la sheegay in dhaawacoodu halis yahay
aada ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal sida aad goordhow dhegaysateen waxaa magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee xukun dilahi ku riday axmed cabdulaahi cabdi oo loo haystay inuu dilay wasiirkii howlaha guud iyo dibidhiska dowladda soomaaliya allah u naxariistay cabaas siraaji haddaba waa sidee hanaanka sharci ee loo maro kiisaska noocan oo kale ah sidoo kale dadka la xukumaa ma helaan difaacista sharciga ah ay u baahan yihiin mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in dable axmed cabdulaahi cabdi oo loo haystay dilka wasiirkaasi howlaha guud iyo dibudhiska marxuum cabaas cabdulaahi siraaji uu racfaan ka qaatay xukunka dilka ah warbixintan waxaa inoo diyaariyey jaamac buulle jaamac maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dilalka iyo xabsiyada dhaadheer inta badan ku xukunta dadka eedaysanayaasha ayaa had iyo jeer la sheegaa inay cadaalad heleen dadkii dembiyada loo haystay dabcan dhegaystow cadaaladdu ma ahan mid culayska iyo muhiimadda ay leedahay isku si miisaan loo wada saaro sidee ayay u shaqaysaa maxkamadda ciidamada maxayse kaga duwan tahay midda madaniga ah ee ay dadku intiisa badani ay wax un ka fahansan yihiin guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaan ugu horreyn weydiiyey in uu noo sharaxo sida ay maxkamaddu u shaqayso bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin maxkamadda ciidamada qalabka sida ee hadda sida magaceeda ka muuqataba waxay gaar u tahay marka koowaad ee in ay qaado oo loo unkamay ciidamada qalabka sida oo runtii daruuf iyo iyo iyo iyo iyo iyo muhiimad gaara ay u leedahay mataqaanaa in la sameeyo maxkamad gaara ay ciidamadu leeyihiin oo ka duwan kuwa dadka caadiga ah oo la- muwaadiniinta kale la saaro waa waa muhiim waaye waxaana jiro duruufo oo sharci ah oo keenayo oo mataqaanaa oo oo xagga cadaaladda la xiriiro Eh, sababtoo ah maxkamadda eh, ciidamada qalabka sida ciidamada qalabka sida markii ay dembi sameeyaan eh, muhiimadda loogu talagalay ciidanku waxaa waaye marka hore inay amniga dal sugaan waddan amnigiis inay sugaan in dadka naftooda ay ilaaliyaan qofkii markii amniga dalka sugaayey eh, oo mataqaanaa ummadda naftooda ilaalinayay haddii uu qalad galo qaladkaasi wuxuu u baahan yahay in looga jawaabo cadaalad degdega in looga jawaabo uma baahna sida muwaadinka caadiga ah oo kale qaladka galay oo mataqaanaa arrintiis inay barsoos dheer marto abukaata xalane oo ka mid ahaa qareennadii siddeedda ahaa ee u doodayay eedaysanaha dable axmed cabdulaahi cabdi ayaan weydiiyey sida ay ula shaqeeyaan iyagoo ah qareenno madani ah maxkamadda ciidanka maxkamadda militariga waxaan kula shaqaynaynay eh, xeerka ciqaabtaan kula shaqaynaynay sababtu waxaa waaye xeerka ciqaabta asaga ayaa ah eh, xeerka oo asalka ah Eh, militariga marka ay timaado waxaa loo isticmaalaa eh, labada dhinac oo dhibka dhinaca uu gaaray iyo dhinacaas dhibka geystay marka ay militari yihiin markaas waxaa loo isticmaalaa eh, xeerka eh, ciqaabta ciidamada qalabka sida kaasoo ah xeer oo special ah isla qareen xalane ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo sharciga iyo nidaamka lagu shaqaynayo marka la qaadayo dacwadaha caynqaabta ah taas oo ay dadka soomaaliyeed inteeda badani wareer uu ka haysto khaasatan marka la isdhexgeliyo maxkamadaha ciidanka iyo kuwa madaniga ah Eh, waxaa waaye horta eh, dalku wuxuu lahaay eh, nidaam eh, garsoor Eh, haykalka garsoorkana wuxuu leeyahay eh, eh, qaab iyo iyo iyo shu- eh, shuruucyo asaga u gaar ah oo lagu dhaqmo marka markii eh, maxkamadaha la yimaado waxaa la isticmaalaa eh, xeerarka eh, soomaalida ee u yaallo oo xeerkii soomaalida ahay ayaa laga dhex arkayaa shuruucda noo taallo Eh, xeerkaas asaga ah ee qoran oo ah xeerka nidaamka ee waxaan dhihi lahaay eh, dawliga ah oo qaabka laga soo qaatay ee anglo-saxon nidaam la dhaho oo jarmalkii iyo romaankii oo la isku daray kadibna xaggaa iyo egyptiankii uu ka yimid shareecadii oo la dul saaray marka xeer noocaasaan anaga aan ku dhaqanaa oo qoran oo jaamacadaha laga dhigi jiray oo yaallo oo haddana weli eh, dhaqangalkiisii uu socdo cabdicasiis cabdulaahi sheekh siraaji waa walaalka marxuum cabbaas cabdulaahi sheekh siraaji oo lagu dilay bishii mey magaalada muqdisho waxa uu iiga warramayaa dareenka isaga iyo qoyskooda ay ka qabaan dacwaddii maanta dhacday ee xukunka dilka loogu riday dable axmed cabdulaahi walaalkii cabaas cabdullaahi siraaji dilay in xukun lagu xukumo eh, in dil lagu xukumo eh, dad badan bay laabtooda qaboojinaysaa eh, aniga aan kamid ahay laakiin eh, dilka cabaas siday soomaalidu dhigan sida annaga u dhiganabo eh, askari keli kama shaqeynin mana dilin marka asaga wadadii mudnaa waa la marsiye ili maxkamadda ciidanka ee qeybtooda qaateen eena ciyaareen aaday ugu mahadsan yihiin qeyb fiican bay ka eh, eh, ka qaateen wadada uu mudnaa ninkaasna way mariyeen gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaan weydiiyey dareenkiisa ku aadan gooshaysashada ay soomaalidu ka gooshaystaan ciidamada militariga iyo sida ay wax u xukunto waataan kuu sheegay waxaan ku shaqayno waa nidaam aan ku shaqaynaa nidaamkaasna hadde waa waa uu xil saaran naho dowladdaa noo xil saartay maxkamaddu waa maxkamad dastuuriya waxay kamid tahay hayadaha dastuuriga ah Ee, khilaafta ay qaadaysana sida hadda kiiska hadda ugu dambeeyaba waxaa la qaadaa sidaan kuu sheegay tiri saddex jeer aan ka sheegay hore uga sheegay idaacadda Ee, waxay ahayd maxkamadda maxkamad furan oo dad weynaha dadka daneehayo ehlaha ahaadaan ama dadka cadow daneehayo ama dadka rabaan inay wax ka kororsadaan naftigeeda ardayda jaamacadaha kamid a way kasoo qeybgeli karaan wayna dhegeysan karaan waa maxkamad furan taa macnaheeda maxkamad furan waa markii la leeyahay naftigeeda waa mabda asaasi ah oo ilaalinaya garsooraha naftigiisa ku ilaalinaya inuusan wax usarraba samaynin ummadaas wixii ka hordhaca inuusan ka leexan karin macnaha Eh, annaga waxa aan samaynayno waxaan u aragnaa in wax sharciga waafaqsan ay tahay haddii ay maxkamadda darajada koowaad ama maxkamadda wax qaldan meel kale oo lagu saxay leedahay oo ah in mataqaana wax la tabanayo qofka si sharci ah looga jawaabo oo maxkamadaha kale loo geeya leedahay dable axmed cabdulaahi cabdi ayaa racfaan ka qaatay dilka lagu xukumay sida uu ii xaqiijiyey qareenkiisana adfokaata xalane waxay u diyaargaroobayaan inay dacwaddaasi u howlgalaan taas oo uu yidhi sida aan hubno waannu ku guulaysan doonnaa jaamac buulle jaamaca yukaasi ah oo warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo weliba xubintii ciyaaraha marka horese waxaad kusoo dhawaataan wararkii caalamka oo kooban dowladda soomaaliya ayaa maanta shaaca ka qaaday in ciidamada amnigu ay howlgal ka sameeyeen suuqa bakaaraha ee muqdisho kaasi oo ay kusoo qabteen madaxii amniyeedka kooxda al-shabaab ee gobolka banaadir cabdiwahaab khaliif axmed oo loo yaqaano ciise tarabuun bayaan ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha amniga ee soomaaliya ayaa la sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan
ugu yaraan afar askariya ayaa ku dhaawacantay qarax miino oo lala beegsaday baabuur ay leeyihiin militariga kenya maanta weerarka ayaa ka dhacay meel u dhow tuulada lagu magacaabo gariley oo aan ka fogeyn xuduudda soomaaliya qaraxaasina waxa uu dhacay goor hore oo subaxa waxaa la sheegay in askarta dhaawacantay weerarkaasi loo duuliyey gurmada caafimaad ururka al-shabaab ayaa inta badan sheegtay mas-uuliyadda weerarada qaraxyada noocaasi ee ka dhaca kenya
booliska ingiriiska ayaa sheegay in gaadhigii dadka ku dardaray ama ku jiray xalay masaajid ku yaala magaalada london uu dhaawacay toban qof weerarkan ayay dowladdu u aragtaa inuu yahay fal argagixiso ku-xigeenka madaxa booliska neil baso oo iskudubaridka kahortaga argixisada qaabilsan ayaa maanta warbaahinta la wadaagay in ninka ku geeriyooday xalay masjidka hortiisa wakhtigii uu weerarkan dhacayay uu ahaa qof markiis horeba xanuunsan meeshana lagu dabiibayay intii aanu weerarku bilaaban hasaatee waxa uu neil bas intaasi ku daray in aanay weli caddayn sababta geeridaasi in ay ku lug leedahay weerarka iyo in ay ku timid xanuunkii uu marka hore qabay dowladda ayaa sheegtay inay xireen nin siddeed iyo afartan jir ah oo ay qabteen dadkii salaada ka soo baxay ku-xigeenka madaxa booliska ayaa intaasi ku daray in dhacdadan acdaynayso in dadka reer london ay wadajir uga soo jeedaan sidii ay uga hortegi lahayn argagixisada
waa tahay dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban saynab abuukar ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka ee i o m ayaa dhowaan sheegtay inay jiraan dadaallo lagu samata bixinayo boqolaal muhaajiriin ay soomaali ku jiraan kuwaasoo afduub ahaan loogu haysto wadanka liibiya lacag madax furashana laga doonayo kadib markii kooxaha haysta dhallinyarada ay dhowaan baraha bulshada soo dhigeen iyaga oo jirdil u geysanaya dhallinyarada haddaba maxay tahay doorka dowladda federaalka kaga aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhallinyarada ku haysta wadamo badan oo liibiya ay ku jirto waa arinta ay doodeennu ku saabsan tahay waxa ay gala qaybgalaya abwaan xirsi dhuux maxamed iyo madiine maxamuud maxamed oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho waxaan ku horeynayaa abwaan xirsi dhuux maxay tahay kaalinta dowladda federaalka kaga aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhallinyarada ku haysto meelo badan oo ka mid ah caalamka gaar ahaan kuwa hadda afduubka loogu haysto wadanka liibiya si loogu helo ee lacag madax furasho xukuumadda waxaa kaga aadan kaalin fiican oo maaragtay ayagu howsha aad moodo inay tahay cidda si fiican ugu dhuundalooli karta kaalinta kaga aadanna waxaa weeye horta kow maxaa keenay tahriibka in wiilka dhallinyaradaah uu tahriibo maxaa keenay waxaa keenay dhibaatooyin qabsaday markuu waxbartay markuu xoogaabay markuu weynaaday markii damac nololeed uu galay marka waa in loo sameeyo nolol waa in lagu fakero nolol aan dhibaato badan iyo kharash badan ku baxaynin wax weyna isaga uu kusoo saari karo ku noolaan karo in loo abuuro arintaasi sidaasaan u arkaa in looga bixi karo dhibaatada tahriibka dowladuna way abuuri kartaa noloshaas si sahlan ayay weliba ku abuuri kartaa sida aan qabo haye madiina bismillahi raxmaan raxiim dowladdu hadday dadka soomaaliya iyo dadka shacabkeedu inay wax u qabtaan ay rabaan u istaagaan waa u qaban karaan laakiin waxaan u arkaa qabdow maqashii waxna ha u qaban meel kastaa dhallinyaradu ku xiran tahay meel kastaa dhallinyaradu ku dhibaataysan tahay safiirka meeshaasna safiira jooga iyo dad waxaanku soomaaliya wax ku oola inta u istaago safiirku inta istaago oo soomaalida meesha jooga ola oleeyo oo waxaan ku leeyahay wax isku duburido dadka ha layla soo daayo dowladda ha ii kaalmaydo garab ha laysiiyo kama maqalno marka waxaan u maleeya waxaan ila tahay aniga dowladdu inay waxyaabahaas halayska sheegsheega ay tahay oo inaan wax laga qabto aysan rabin waxaa jirta hadda meel yaman dad iska tahriibaya naftooda la cararayo tahriibayo duurka maraya in gantaal lagu dhuftay in facebook lasoo dhigay in maxaa telefishaasha laga soo muuqday in dowladana ay cambaarayday kabacdina wixii dila idoo la yaqaan waxba aan laga qaban qof kastana ay markay warkii la sheegsheega kabacdi halkaas lagu damiyo soomaali waxay egtahay saakay waxay u egtahay bahal ku qaniinayo shilin bahal shilin leedaha baadiyaha xoolaha ku dhigta intaad iska goydaa iska tuurtaa meesha rabtaa ku dhimatee marka sidaasoo kale soomaali meel kastay joogto ay maanta ay ka tahay marka dowladdu waxaan ka rabnaa inay hadalka ay ficil ku darto oo hadal inta hadasho aan warka meeshaas looga harin waxaa la rabaa dadkooda xabisyada ku xiran sida hindiyoo kale shiishalisoo kale maxaan ku kenyoo kale dadka dhibaataysan inay xabisyada inta istaagto oo maankay wadamada tagto intuu istaagta ay cageed intuu ku istaagta xabiskaas oo qof Soomaali ku jirto intuu istaagta ay soo aragtay indheeda ku soo aragto dambiga gashay aniga ka jaranaay wadankeeyan ku xirinay say dhahay xabis baan leenahay dadkeena wax baan u qaban karnaa maanta dawlad cageed ku istaagtaan nahay dadka xabisyada ku ureen oo waxaan ku leeyahay warkooda la waayay 20 sano 30 sano lagu haysto waxaan ka codsanaynaa dawladda inay u istaagto wax u qabato abwaan xirsi dhux waad dhagaysanaysaa ee doodda madiina ee waxay qabtaa in sida ay hadda arinta u wajahayso ee dawladda ee si ka duwan in looga baahan yahay adigu taama qabtaa
waa dhegaysanayay horta cudur kastaa bakteriyu leeyahay wuxuuna u baahan yahay jermiskaas in la dilo haddii aan jermiska la dilin waxba lagama qaban karo arrinta waxaa loo baahan yahay meeshan in la sameeyo adduunka in la weydiisto cagafcagafyo shiinahoo kale iyo jabaan iyo dowladaha maaragtay qaniga ku ah dhinaca beeraha in la weydiisto cagafyo dhallinyaro ugu yaraan ilaa hal milyan beeraley laga dhigo sidoo kale waxaa loo baahan yahay in doonyo la weydiisto dowladaha muxuu ahay sida fiican u sameeya doonyaha kalluumaysiga ilaa hal milyan oo kale kalluumaysi laga dhigo waxaa loo baahan yahay in xirfado badan dad loo tababaro waxaa loo baahan yahay waxaas in kaalma loo helo riibkaba waxa keenaya in horta la hor istaago waxawey wiilkaanu nololu raadinaya dowladduna xilligan yani dad badan oo yaacaya oo aan adiga ku warsanaynin oon aabbahoodii hooyadooda la tashanaynin oo ayagu naftooda halligaya oo aan muxuu ahaa ilaahay iyo arladooda ku karsoonayn waxba kama qaban karto laakiin waxa wax laga qaban karaa waxaa waaye in muxuu ahaa intay baaba'ayaan bal fiiriyo jid kale oy ku leexan karaan oy midkan uga leexdaan weligood ka weecan mayaan haddaad hadda kun soo dayso lacag haddii lagu bixiyo arrinta waxaaba loo bedelaya waxaa kaa bixinaysa dowladdii shacabkiiyaa kuu soo gurbanaya facebooka lagu soo dhigaya magafir lacaguuba helaya wuba dalcayba hadda marka waxa weeye arrintan in waddo kale la jeexo oo ay ku leexan karaan waxaan siinayaa madiino dhallinyarada hadda magafuu haysto magafu hadda waaba si dalaco waxaan kuleeyahay inta lacag ka dhargo wax kasta qabsaday oo ilmihii heer waxu gaar oo baraha bulshada soo dhigo oo websaysada soo dhigo oo lala yaabo midda hadda si wax ku dhaqmaayo sida hooyooyinkii masaak iyagii xirxirana la garaacayo silac iyo saxriir loo dego kuwa bolkeeti xabadka laga saara gacni gadaal u xiran yihiin hooyo kusoo korida muufe iyo yaanyo oo qutulyoonkoodii hal maalin ay yoonka hal maalin cuni jireen maanta magafo ma ka soo day karto waa dhibaato dadkii magafo lacagta lahay oo ilmahooda magafo ka daysan kara waa laga daystay ilmaha dhibaataysan waa ilmaha waalidka waxba haysan marka dowladdu way xakamay kartaa waxna way ka qaban kartaa kuwa hadda maqan hadday wax u qabato oo dhibaatadaas cunuga laga soo bixiyo ilmaha inuu mar dambe u xiisaayo u aadayo waxaa kuu soo hartay badda badda kalluumaysiga waa leenaha kalluumaysi laakiin baddeen anaga cadow waa haysto baddeenna maba ka kalluumaysan karnaba abwaanku meesha horta abwaanku wuxuu yidhi dowladdu wax kama qaban karto way ka qaban kartaa dowladdu dowlad goboleedyaa jira meel kasta dowlad goboleedaa ka jira xuduudaa la leeyahay baabuurkii baxay waa la ogaa karaa waa la xakamay karaa adig dowlad qof dowlad baad sheegata dowladaa tah dowladna wax kasta way qaban kartaa wax yarday maanta kaa fakada waxa kale dabagalkooda iyo dabaqabashadooda waad qaban kartaa maxaa loo waayey nin tahriibaya oo lasoo qabtay badda oo laga dhoofayo oo nimankii maqaliska lasoo qabtay maxaa loo waayey maxay ahayd ciyaal laga soo reeb baddii maxaa maalin kasta doon intaasoo kun oo dada baxda macirbada dadku dowladdu waa qaban kartaa waxna way ka qaban kartaa waana u istaagi kartaa ciidamana qaasa waa jiraan badana waxay uga qaban karaan marka dowlada iyada waxay ila tahay saan u malaynaa dowlad goboleedyada iyo dowladuba iyaga ka gaabiyaan arrintaas waan xirsi dhuux waxaa weeye horta wax kasta xilli kasta wacyi kasta wakhti kasta awood baa jirta qof kastoo bani aadan uu leeyahay dowladuna kama bedelna mxuu ahaa guriga hadda anigu aan ka soo toosay waa dowladoo kale wuxuu leeyahay mxuu ahay wasiirka guduhu leeyahay wuxuu leeyahay ra-iisul wasaarihii wuxuu leeyahay madaxweynihiyo anigaa ka ah madaxweyne gurigayga marka gurigayga dhexdiisa gurigayga dhexdiisa marka wiilka saaka ka baxsaday oo aan aabba iyo hooyo ogayn ma ogaan karto dowladdu waxaa la shaqaynaya intaas oo yani magafuu libiya ma jooga xamaruu joogaa wuxuu joogaa hargeysa wuxuu joogaa boosaaso wuxuu joogaa kismaayo wuxuu joogaa gaarisa dadkii buu muxuu ah ka beecmushtaraya waxaa la leeyahay lacagtiiba xataa laga dhiibaya oon waxaan war ku haynaa in lacagta laga bixiyo waxaa la leeyahay baawurka iska fuul markii lagu ceejiyo hooyada ay soo dhiibi doonto dahabka gadgadi doontee hooyada hadhow haddaad boydo oo ooyintaada la maqashiyo waxbaad soo bixin kartaa waxaasoo dhan baa lagu fikiraa dowladdu ma xakamayn karto xilligan ma xakamayn karto sababtoo ah xuduudihii ma xirna marka waxaan leeyahay arintaa dowladdu door ha ka qaadato doorka weyn ha qaadato laakiin waalidiintu ilmaha ha xakameeyeen ha wacyigeliyeen waxa u sheegeen sababtoo ah miaal ha tahriibina joog haddaan tiriyo kale ha tahriibina joog guryahoo dhan ma maqli karaan laakiin yani aabba kastaa wuxuu dareemi karaa dhibaatada tahriibka hooyo kastaa way dareemi kartaa marka wiilkayga inaan tashkiiliyo oo aan intaan kari karo anigu aan sameeyo oo aan idhaahdo weliba u hanjabo idhaahdo haddii magafka ku qabsado iyo haddii balaayo jidka kugu hesho iyo haddii muxuu ahaa libaax kugu cuno iyo halistaa adaa u bareeray aakhirana ahlunaara tahay ogow inaa idhaahdo waayo oo arrintaa aad looga digo waalidku arrintaa ay xoogga saaraan hayamadiino sida uu xirsi qabo waalidka laftiisao mas-uuliyad kama saaro in uu ka warhayo ubadkiisa xaalada uu ku sugan yahay oo uu kaalin ka qaato si uu naftiisa khatar ugu biimeyn inta waalidka uu ku baraarugi lahaa marka uu tahriiba oo uu dhib ku taagan yahay
saynab horta waxaan kuleeyahay mucjisada jirta waxay tahay hooyo saaka baxday oo yaanyo doontay oo yaanyo gadayda ama haddii kale laba caag inta isku xiratay caano doonayda caanihii laami u taagan saakay cunugii iskool u dirtay iskool markay u dirtay wiilkii maanta say u sugayda saaka caawa markay timid hebel ma imaan hooyay hebel ma imaan saaka soo u baxay u maqan yahay wiil saaka iskool loo diray horta say ku ogaa karto ma ogaa karto xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay abwaan xirsi dhuux maxamed iyo madiine maxamuud maxamed oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
aad ayay umahadsan tahay saynab abuukar oo inala socodsiin si doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe waatana saare cabdiaxmed oo inala socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe oo alaaba qurbe joogta aan uga hadalno toddobaadkan waxa aan ku eegaynaa mid ka mida dadka ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo samafalka bulshada soomaalida ku dhaqan dalka holand ayaa waxaa deegaanka ay joogto loo aqoonsaday waxqabadkeeda inay waxqabatay islamarkaasina bilad ay ku siiyeen maamulka degmada ay joogto sahre muuse waxa ay ka mid tahay soomaalida ku dhaqan magaalada falardiikh oo iyadu ka tirsan dalka holand waxaa khadka teleefoonka aan kula xiriiray halkaasi ugu horrayntiina bal aan weydiinayaa sahro inay nooga waranto waxa ay ku muteysatay in biladan maamulka degmada ee deegaankaasi inay siiyaan bal sahro nooga waran walaalay waxaan ku mutaystay muddo badan ayaan ka shaqaynayay magaaladaydan waxaan ka shaqaynayay hay-ado kala duwan waxaan magaaladan soo degay koob iyo sagaashankii koob iyo sagaashankii ilaa hadda waxaan ka shaqeeyaa shaqadayda iyo dee guriga shaqadiisii caruurta ka sokow waxaan ka shaqaynaya waxyaalo badan oo iskaa waxu qabsaa oo magaalada oo hadday doonaan ku saabsan soomaalida ku saabsan ajaanibka ku saabsan isdhexgalka marka saasay iigu aqoonsanay maadaama aan muddo ka shaqaynayay oon maaragtay waxyaabo badan badan badanna run ahaantii aan soo marnay waa gartay marka marka xadigeeda maxaad ku qiyaasi lahayd n abaalmarinta lagu siiyo dabcan abaalmarinadu way kala duwan yihiin ilaa heer dowladii oo sare ilaa iyo heer degmo way kala duwanaanayeen marka maxaad ku qiyaasi lahayd midda hadda lagu siiyo ahmiyadday leedahay walaalay ahmiyadday leedahay waxa weeyaan n horta n waa da- waa mid soo jireena magaaladaydan waxay caan ku tahay waxa la yidhahdo kalluumaysatay ahaayeen waagii hore marka kalluumaysatadaas wax mar kastaba markay brice bixinayaan kalluun ay bixinayaan dee hay- n n award bixinayaan waxay ku xisaabtamaan magaalada traditionkeeda maaragtay dhaqanka marka eh, dhaqanka magaalada ay leedahay haddii ilaahay ku roonye waxyaalihii aniga iga horreeyey marka n sanadkii labadii sano marbay kan dadka u aqoonsanaadaan way kasoo fekeraan mudday soo baadhaan de qofku dabcan ma ogaan laakiin isaga waa lasoo baadhaya wuxuu qabtay wuxuu sameeyey n n marka n waa kolley waa xaggooda waa arrin aada ugu culus maaragtay waa inay gartay n n- ilaa hadda laba iyo toban qofun baa la siiyey labaiyo tobanka qofe keliya ee la siiyey ma adig keliga ayaa soomaali ka ah aniga keligay baa ajaanibka ah inta kale waa hollandiis waa gartay marka ha hore u soco ha marka dee soomaali waad garanaysa anigun baa soomaali ka ah marka Waa maadaama gartay.
aniguna aan ajanaayib ka ahay maxay kaaga dhigan tahay marka in lagu siiyo biladan oo lagugu aqoonsado waxqabadkaagii wallahi walaalay kolley anigu qofku biniaadamkay markuu soo shaqeeyo soo shaqeeyo haddii shaqadaadii lagugu ixtiraamo adiguna halkiibaad dee shaqadii kasii wadaysaa anigu waxaan ahay qof maaragtay runtii diintayda iyo iyo iyo dhaqankayga dadka kula jira u sheega haddii ilaahay kuu roon yahay n n dee wadankii wax ka qabta dhex gala marka qofkiina waxaa lagu ixtiraamaya waxyaalo badan lama eegaya len waxqabadkiisa laakiin sida uu isagu naftiisa iyo dee dadkiisa iyo dalkiisana ula dhaqmana waa la eegaya runtii waxyaalihii khudbada ku jeedinayeen waxaasaa ka mid ahaa Waa inay gartay.
maaragtay n n n saara hadday tahay ay diinteeda iyo dhaqankeeda nagula joogto inay maaragtay waxay n- anaga noo sheegayso iyo waxay iyaga sheegayso adigu ixtiraam noocaasa marka adiga qudhaada waxay kuu noqonaysaa moogtahay dalkaaga iyo dadkaagii magacayga keliya maaha dalkaaga iyo dadkaagiina inay gabadh soomaaliyeed oo la siiyey n- n- biladaas dee kolley anigu keligay bilada maanta maan helin soomaalinimona waan ku helay maasha allah tabaaraka allah waa gartay bal waxaad iga warantaa marka n guryaha caafimaadka ayaa dadka ugu tagtaa saaad ii sheegtay oo aad n la tacaalid ku samaysa haddaad noo sharaxdo shaqadaada xoogaa walaalay horta n shaqo badan baan horta soo maray n shaqo ciyaalka waan kasoo shaqeeyey sida maaragtay ciyaalka n iyo hooyooyinka ay isku fahmaan sida n hooyooyinka iyo ciyaalku ay iskuulka ugu diyaargaroobaan n haddii ilaahay kuu roon yahay n maaha keliya soomaali n ajaanibka kale xataa projectiyo badan baan soo maray ilaa lix ah n iminkana waxaan ka shaqeeyaa dadka waaweyn baan u shaqeeyaa ee guryaha loogu tago waxaan kaloo ka shaqeeyaa caruurta caruurta yaryare n maarata oo hadda aan bilaabay dhowaan caruurta maaragtay la hayo n waxaana rajaynayaa dhowaan inaan iminka guryahoodaan ugu tagaa dhowr ca- n laba ciyaal oo holandiisa marka waxaan rajaynayaa inaan gurigayga ha dhowto aan ilaa adigu lix toddoba ciyaala ku hayo n waxaan loo yaqaano meelasha xanaanada ciyaalka maaragtay oo laakiin guryaha ah amaad guryaha ugu tegaysid Waa gartay.
xanaanada ciyaalkina waa jirta iyadoo dee n n maaragtay ciyaalku badan yihiin oo dhowr iyo boqol yihiin oo meesha joogaan laakiin haddana flexible ba hadda laga dhigayo guryahana waa lagu hayn karaa waa gartay Sida maaragtay midaas waa America.
mid mid shaqa ah ayaad qabatay Ah, ee waa taas- shaqadayda caadiga laakiin waxyaalahan kasoo shaqeeyey waxaa kamid ah n dee saan kuu sheegay walaalay n isdhexgalka dadka n haddii ilaahay kuu roon yahay n soomaalida n barnaamijyada badan oon kasoo shaqeeyey waxaa xataa tiyaataro badan oon sameynay oo ku saabsan n sidii dadka loo dhexgeli lahaa dhaqankeena wuxuu ahaan jiray sidaanu hadda nahay mees qaxootiga sidaanu kusoo galnay wixii aanu la kulannay haddii ilaahay ku roon yahay n waxaanu ahaan jirnay soomaali haddaan nahay dhaqankeena waxyaalaha dhaqankeena lagu dhaqmo hadday guurka noqoto hadday eh, nabadda noqoto hadday isdhexgalka noqoto hadday ixtiraamka noqoto n hadday hadiyadaha noqoto waxyaalahaasoo dhan baan maaragtay n ku sheegi jirnay n waxaan samayn jiray n n khudbado iyo speechade waxaa ku saabsan oo si ay wadankeenii aan us- aan maaragtay waa gartay aan u tusno dadka waxaan ahaan jirnay maaragtay Mm.
n n waxaan kaloo ka shaqeynaa dhanka caafimaadka waan sameynaa n sida maaragtay gudniinka oo kale wacyigelinta gudniinka muddo aan kasoo shaqeynay Waa waxaa jirta ha urur waxaa jira soomaaliyada ururada ku ku n ururada soomaaliyada oo dhan ay ku n n ay ku hoos xidhan yihiin oo ifsan la yidhahdo kaasaan la trainiyey trainin ka bacdina na tababaray tababar ka bacdina dee wadankaan Wa- dhex galay waa inaan yahay.
dadka u sheegno wacyigelino waa gartay n bal marka hooyo ayaa tahay adiga oo hooyo asaad ii sheegtay haddana shaqooyinkaas eh, tirada badan qabatay n wadankii lagaa aqoonsaday maxay ka bedelaysaa noloshaadii hore aad ugu soo jirtay biladan lagu siiyey qofka hadduu shaqadan u uu rabo isagu ama uu u barto ama uu dabcan dadka soomaaliyeed dee gabarh soomaaliyeed oo jornaalka lagu soo qoraya dadkaa sheegaya gabarh soomaaliyeed magacaa soomaali waa muhiim anigana magacaygaas waa ii muhiim oo horta runtii netwerk baad baa dee imanaya oo dad aan ku aqoon baa ku baranaya wanaag kugu baranaya maaragtay En waxaa jirtay hadda ka hor biladay boqoradu isiisay oo en- en waxaan waxa la yidhaahdo en linja baa la yihahdaa marka boqoradaas waa- iyana waa bilo dahaba En boqoradaas waxa iyana wax aan anigu qabtay iyo waxyaalaha dee sidan aan kuu sheegayo unbaa iyadana biladaas laygu siiyey taasi laakiin waxay ka timi boqoradii hore ee ka tagtay wadanka ee w- macnaha wiilkeedu ka qabsaday ee, Be- beatrix marka en, tanna waxay ka timi magaalada iyo deegaanka iyo degmada aan deganahay aad baad u mahadsantahay sahra muuse inaad noogu warantay barnaamijka qurbe adaa mudan walaal sehro taasi waxay ahayd sahre muuse oo degan magaalada falardiiq ee dalkaasi netherlandis waxa ayna toddobaadkan heshay abaalmarin uu guddoonsiiyey maamulka dowladda hoose ee degmada ay joogto kuwaasi oo u aqoonsaday waxqabadkeeda dhinaca bulshada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aynu kaga hadalnay arrinkaasi ayaan intaasi kusoo gebagabaynaynaa intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiineysay xubintaasi qurbe haatanna haddii aan eegno dhinaca ciyaaraha waa kan jamaal axmed cismaan oo istuudiyaha igu heliya oo inoo faahfaahinaya warkii u dambeeyey ciyaaraha
mahadsanid xuseen barre aadan haddii aan dhegeystayaasha u dulmarno waxaa la leelaya kulmo ka tirsan confederation kaabka oo ay markaasi ka qayb qaadanayaan wadamo dhowr ah oo ka kala socda qaaradaha kala gedisan shalay waxaa dheelay wadamada portugal iyo mexico waxaana ay ku kala baxeen goolo laba iyo laba cameroon iyo chili waxaa laba gooli waxba ku badisay xulka wadanka chili waxaa sidoo kale kulamadu ay ahaayeen kuwo xiiso badan oo dhacayay wadanka australia iyo wadanka jarmalka ayaa hadda kulan leh oo daqiiqadihii ugu dambeeyeyna ay markaasi ay ciyaarayaan australia iyo jarmalka ayaa kulankaasi hadda wuxuu marayaa laba gool iyo saddex oo ay xulka dalkaasi jarmalku ay ku hogaaminayaan maalinta beritaa waxaa dhici doona kulamo kale aan idhaahde maalinta beritaa waa la nasan doonaa waxaase maalinta ku xigta dhici doona kulamo kale ruushka wuxuu la dheli doonaa bortukhiiska mexico iyo new zealand ayaa sidoo kale dheli doona waxaa dhegeystayaal inaga xasuusa in kulamadan ay yihiin kuwo ka tirsan koobka confederation kaabka iyadoo markaa kadibna sida ay kooxo usoo kala baxaan gruupka e kooxda koowaad kusoo baxday gruupka b kooxda labaad kusoo baxday ayaa isku aadi doona gruupka b kooxda koowaad kusoo baxda iyo gruupka ee kooxda labaad kusoo baxda ayaa dheeli doona samafinalaha iyadoo finalahana markaasi kadib la dheeli doono dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynu joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha dhinaca wararkan haddii aan eegno wararkii u dambeeyey caalamka dowladda soomaaliya ayaa maanta shaac ka qaaday in ciidamada amnigu ay howlgal ka sameeyeen suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho kaasi ay ku qabteen madaxii amniyaadka kooxda al-shabaab ee gobolka banaadir cabdiwahaab khaliif axmed oo loo yaqaano ciise tarabuun bayaan ka soo baxay wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islow ayuu ku sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan wasiirka amniga ayaa sheegay in ninkan lasoo qabtay uu bixin jiray amarada ugu dambeeya ee dadka la khaarijinayo waxaana uu sheegay in sharciga lala tiigsan doono howlgalka lagu soo qabtay sarkaalka ayaa saraakiisha amnigu waxay sheegeen inuu dhacay maalintii shalay booliska dalka ingiriiska ayaa sheegay in gaarigii ay dadka ku jiiray xalay ma- masaajid ku yaala magaalada london uu dhaawacay toban qof weerarkan ayay dowladdu u aragtaa inuu yahay fal argagixiso ku-xigeenka madaxa booliska neel baso oo ah isku-dubaridaha ka hortega argagixisada ayaa maanta warbaahinta la wadaagay in ninkan uu geeriyooday qofka geeriyooday uu xalay masaajidka hortiisa waqtigii uu weerarkan dhacay uu ahaa qof marka hore xanuunsan hase haatee waxa uu neel baso intaasi ku daray in aanay weli caddayn sababta geeridiisa in ay ku lug leedahay weerarka iyo in uu u dhintay xanuunkii marka hore hayay dowladda ayaa sheegtay inay xireen nin siddeed iyo afartan jir ah oo ay qabteen dadkii salaada ka soo baxay xilligaasi ku-xigeenka madaxa booliska ayaa intaasi ku daray in ay dhacdadani caddaynayso in dadka reer london ay wadajir isula shaqaynayaan sidii looga hortegi lahaa argagixisada xuseen barre aadan ayuu kaasi ah dhegeystayaal oo inala socodsiinayay qodobadii wararka ugu dambeeyay ee caalamka halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a gunaanadka idaacadda ayaan kusii dhowaaneynaa dhinacii kaalimaha sugaanta gaar ahaan qasiidooyinka ayaan idiin soo qabanaynaa mid ka mid a
qasaa'idkaasi uu inoogu luqeynayo cumar adan ayaan kusoo gabagabaynaynaa bahinteena idaacadeed oo idinka mislaanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo ammaantiisa iga maran kama amaano madxigiisa iga